Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Maamulka Jubbaland oo kaashanaysa degmada Kismaayo ayaa olole nadaafadeed ka sameysay xeebta Caalanley ee magaaladaasi. Ololahan oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Deegaanka Maamulka Jubbaland ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka degmada Kismaayo, dhalinyaro iyo xoogastada ka shaqeysta xeebta. Cusmaan Faarax Baando Guddoomiyaha Xaafadda Caalanley ayaa ka warbixiyay muhiimadda ololahan.
reer kismaayo ama reer xaafadda calanley waxaa muhiim ah inaan u tawahayno maaha ilmaheenna ilmihiina ka ilaashada badda xilliyada qaybtood ilmaha ka ilaashada badda sababta ah baddu waxay khatar u tahay ilmaha yaryar ilmaha yar bay khatar u tahay Najiib Barre Salaad Guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Kismaayo ayaa bogaadiyay ololahan.
runtii waa maalin weyn waa maalin een, xeebtan magaalada kismaayo ku weyn runaantii waxaan rabaa wasiir inaan kula wadaago een, maanta waxaan xaaqayna keli waxaa waaye cooska ay xeebta soo saarta maamulka degmada kismaayo wuxuu aad uga shaqeeyey in qashimadii maga- xeebta lagu soo daadinayo ay ka hortagaan absoluda oo laga wada shaqeeyo loo sameeyey qolooyinka nadaafadda ama sanitationka ay u sameeyeen tiimam ka shaqeeya ilaaliyana badqabka xeebta taas marka waxay ku tusaysaa inaan heegan u nahay ama diyaar ugu nahay siday nadiif u noqon lahayd maanta waxaan ka shaqaynaynaa keliya waxaa waaye in maanta cooskii badda base la xaaqi doono taasna allah ku mahadsan maamulka degmadana kaalin weyn ay ka qaateen xaqiiqatan marka laga hadlaayo ma- maadaama aan u diyaar garooweyno ma- world environmental dayga maanta waxaan bilaabaynaa nadaafaddii xeebta oo keli kuma ekaan doonta xeebta magaaladiina waa la xaaqaya hadduu ilaah yidhahdo waa laga shaqaynaya bilicdeeda iyo nadaafadeedii Ololahan laga sameeyay xeebta Caalanley iyo magaalada Kismaayo ayaa waxa ay door muhiim ah ka qaadan doontaa horumarinta nadaafadda iyo bilic soo celinta xeebta.